marka aan fiirino dastuurka guddiga dastuurka arrimaha federaalka waxa uu soo ururinayaa ama uu koobayaa sida hadda adinku aad sheegteen axadiyadii hore loo oo dandarku u lahaan jiray iyo dastuuradii hore u lahaan jiray iyo shareecada islaamka in laisku soo koobaa layihi marka bal adigu ka fikir ahaan ama xildhigaan ahaan adoo eegayo waxyaabaha maanta dalka ka jira mucaaradkan iyo dowladda bal sidee laysu waafajin karaa ma fikirka mucaaradka iyo fikirkan adinka aad wata waxaan isku waafajin karaa horta dastuurka wuxuu ku salaysaan doonaa rabitaanka shacabka mucaaradkana waxay kamid yihiin shacabkii dowladda oo markii dhinaca shaksi loo fiirina iyagana waxay kamid yihiin shacabki rabitaankaasoo urursan uu ku salaysaan doonaa dastuurkii dalka loo samayn doono marka ama mucaarad ahaaw ama muxaafid ahaaw rabitaankaagu ku salaysnaan doonaa dastuurka lagu dejinayo